gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa shir gudoomiyey kala fadhiga afaraad kulankiisa soddonaad ee wadajirka ee labada aqal waxaana ay ku welinayay ku-xigeenada labada gole ajandhaha kulanka maanta ayaa waxa uu hadda beegista dastuurka marxaladda saddexaad ee qaybinta nuxulka kama dambeysta ah ee soo jeedimaha wax kabeddelka dastuurka cutubka koowaad ilaa iyo cutubka afaraad iyo warbixinada guddiga dibweegista iyo la socodka dastuurka gudoomiyaha guddiga dibweegista dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal xildhibaan xuseen iido oo xildhibaanada hortooda ka akhriyay warbixinta koowaad ilaa iyo afaraad isagoona sheegay in xildhibaanada loo qeybiyey nuxulka kama dambeysta ah ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dibweegista iyo hirgelinta dastuurka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la socodka dibweegista dastuurka burhaan aadan cumar ayaa soo bandhigay hadal qoraallo ay diiwaangeliyeen kuwaas oo ahaa soo jeedimaha xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo xiray fadhiga maanta ayaa sheegay in nuqulada maanta loo qeybiyo xildhibaanada iyo sanatarada inay soo akhriyaan wuxuuna guddoomiyuhu tilmaamay in xildhibaanada soo xaadiraan kulanka kama dambeysta ay ee lagu markaasi lagu meelmarin doono ee cutubka koowaad iyo cutubka afaraad ee dastuurka kumeelgaarkaahi ee dowladda federaalk soomaaliya guddigii labadiisa qeybood ee aan u xil saaranay dastuurka iyo dhallinyaradii aqoon-yahanada aad la shaqaynaysay dhowrka balood ku mashquulsanayd ay arrintaas aad u jeedaan habeen iyo maalin u soo jeeday muddo kooban ku soo diyaaray intaasoo buuqaga iyo intii araa aan jeedinay maaragtay horta intaas ku soo shaqeeyey waxay naga mudan yihiin inaan u mahadcelinno oo aan maaragtay howshii aada ummadooda iyo dalka usoo qabteen aan ugu mahadcelinno oo aan moraalgelinno oo maaragtay in arrintii ay soo qabteen in lagu farxasiinya inaan dareensiino waa naga mudan yihiin aan u malaynayaa xildhibaanada sharafta leh aad iyo aadaad u mahadsantihiin arrintii waa naga mudan intaasi ka badan xildhibaanadana waa ku mahadsan yihiin arrintii lanoo keenay aaday u badan tahay muddadana waa kooban tahay waxaad ogtihiin ramadaan aakhirkaasa lagu jiraa waqti cibaada lagu jiraa xildhibaanada qof kasta wuxuu rabaa inuu cibaadaysto masaajidka ku xadhoodo waqtigana degdeg u noqday marka waxaan dhihi lahaa in maaragtay xildhibaanada dukumentiga ay la wareegaan oo maaragtay aad soo akhrisataan ma galabta ilaa beri jamaca sabtiga anagoo dhammaystir inaan isu nimaadno arrintaan maaragtay maalintaas aan iska gebagabayno saasaan soo jeedi lahaa idinku aad aad umahasan jaanis idin siino aad soo akhrisataan buugada suuftana waa laydinku soo diray si fiican ugu soo baalan degdaan marka aad sabti aanu ahaad cunin saasaan dhihi lahaa marka walaalayaal aad aad aad umahadsan tihiin marka maanta marka waa isfasaxaynaa sidaa daraaddeed maanta fadhigan waa inoo xiran yahay soo dadaala xildhibaanada maqan waxaan ugu baaqaynaa oo magaalada joogo amba berri ka soo gaari karo inay ka soo qiibgalaan oo soo camraan meeshaan tira badan aan isugu baahan yahay ayaad cusmaansan tihiin fadhigan maanta waa inoo xiran yahay asalaamu calaykum si kastaba haatee gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhammaan xildhibaanadu waxa uu faray inay maalinta sabtida ay soo xaadiraan iyagoo kulankaasi uu ahaa doona kulanka kama dambeysta ah ee markaasi ay ku meelmarin doonaan wax kabeddelka dastuurka cutubkiisa koowaad ilaa iyo cutubkiisa afaraade